Dood cilmiyeed ku saabsan kala tirsiga sanadka Soomaalida ee daba-shiidka ah oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Dowladda Federaalk Soomaaliya. Aqoon-yahano iyo marti-sharaf kale ayaa lagu qabtay xarunta Akadeemiyadda Cilmiga iyo Dhaqanka Suudaanta. Ujeedka kulanka ayaa ahaa in la xoojiyo fahamka bulshada ee taariikhda, dhaqanka, iyo sida Soomaalidu u leedahay kala tirsiyo ka hor inta aysan imaanin kala tirsiyada kale sida Miilaadiga, Hijriyada iyo wixii la midka ah. Maxamuud Cabdi Cusmaan, oo ah cilmi-baare dhaqanka iyo taariikhda, isla markaana ah qoraa kalandarka kala tirsiga Soomaalida, ayaa ka barbixiyay kala tirsiga Soomaalida sida uu yahay.
sanadkan sanad arbacaad waaye sida ku qoran wuxuuna ku yimid xisaab xidhkiisa wuxuu ku yimid magaca maadaama arbaco la siiyey waxaa ka horreeyey sanadkii hore oo talaado ahay talaado iyo arbaco macnaheeda waa boqol ayaa ku heray waxaanu nahay saddex boqol lixdan iyo shanta maalin inaan xirino oo maalintan oo arbacada aan ku xirino marka talaado iyo arbaco oo boqol ah khamiis iyo jimco oo iidana boqol ah sabdi iyo axad oo iidana boqol ah axad iyo isniin oo iidana ah konton ah saddex talaado toban iyo shan oo shalay ku okeed iyo maanta oo arbaca oo kow ah meesha marka waxaa ku xiran saddex boqol lixdan iyo shan maalin oo sanadka uu koobaya halkaas ay ku xiran tahay dhanka kale qaar ka mid ah aqoon-yahanadii iyo abwaanadii ka soo qayb galay madashaha ayaa jiilka soo baxaya ugu baaqay in ay xusaan taariikhda dhaqanka Soomaaliyeed nimanka dhallinyarada iyo gabdhaha dhallinyarada oo hadba lahjaday rabaan iyo maaragtay michael jackson iyo hebloy qaadaya no no ma anfacayso waa inaad u yeertaa guddoomiyow dadka waayeelka ah oo maki u yar yahay ya oo yaqaano jidkii wuxuu ku soo socdeen waxaa laga rabaa dadkaad adigu u yar tahay adigaa halaka adigaa maki doodaa ku diraye in la in la keenoy doodaan oy dhegaystaan waa inay dadkan dad waxbaro la helo oo inta fadhiista iyagu ku hordooda shiribka markii laga hadlaayo shiribka laxamyada way kala duwan yihiin laakiin cabirka suugaanta iyo xarigyada taaliifta loo adeegsanayo way siman yihiin tusaale ahaan markaan number conton iyo afgooye aan ka hadlo shiribyadooda number conton waxay dhahayaan afgooya ma oodne albaabna ma fuuleya ma oodne albaabna ma fuuleya ay dhahayaan reer afgooya kuusoo her marka afgooya ma oodne albaabna ma fuule alboona ma oodne albaabna ma fuulo akademiyadda oo lagu bartay isla magaceeda aad ka dar- aad ka dareemaysaan akademiyadda cilmiga dhaqanka iyo suugaanta Eh, waxaan ku dadaalnaa inaan dib u xasuusino dadka dhaqamada soomaalidu leedahay Eh, waana xusnaa barnaamijyo badanaa qabanaa barnaamijkan dabshidka oo soomaali dhaqan u leedahay oo weliba beejkeena saan kusoo qoran dadka soo abalaagiri arkeen Eh, abwaan hore u tiriyey uu yidhi maaragtay dabshidkii hadduu galo ayaa dhuxulihii daadin waa maraa laga hadlayay masalan waa tili yidhi maaragtay eh, duqaydii dhammaataye talow dirirkayaa eegi dabshidkii hadduu galo ayaa dhuxulihii daadin marka marka u- dadka dirirka waxay fiirin jireen xidigaha meesha loo socdo roobku meeshuu ka imaan la fiirin jiray Eh, dabshidkana kaltirsi taariikhda ah, maaragtay eh, eh, lagu sheegi jiray xataa marqaarkiisa nayruuska lagu tal